haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan ibraahim waxa uu naga soo gaaray aabe cabdicasiis maxamed cali hooyo faadimo xuseen saalim hooyo caasho xuseen saalim hooyo sahro xuseen saalim iyo hooyo saciido xuseen saalim cabdisaalax xuseen saalim iyo adeer xuseen cilmi cali oto dheere iyo xaaskiisa qamar aadan diini oto adigii xaaskaba waa idin salaamaya sidoo kale dhambaalka waxaa ku jira adeer cabdulqaadir maxamed cali buji iyo eedo faadimo maxamed cali shamse cabdicasiis maxamed cali iyo liibaan cabdulqaadir maxamed cali waa dhammaan ilmo cabdulqaadir maxamed cali maxamed aa ku jira axmed aa ku jira xuseen naciima dhammaantood waa ilmo cabdicasiis maxamed cali eedo johra saalax caqiili iyo eedo khadiijo saalax caqiili iyo aabe maxamed saalax caqiili iyo adeer caqiil saalax caqiil iyo adeer axmed saalax caqiil iyo shaqaalaha xafiiska d h l ee muqdisho baa la yidhi dhammaantood waxaa iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska yaxye cabdulcasiis maxamed cali iyo aroosada faadumo maxamed saalax caqiil oo khamiistii bisha ay ahayd laba iyo tobanka mey sanadka laba kun laba iyo labaatan meherkooda uu ka dhacay hotelka samira cofe ee magaalada muqdisho v o a soomaali baa la yidhi fadlan ducada adinka le waaye waa taa ibraahim oo ducadan dhegeystayaashay xaggeenna usoo celceliyaan hadda ka horna waa idhi malaha ducadeenna wax lagu arkay waa tahay meherkaasi ka dhacay magaalada muqdisho waxaan ku duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee uu kusii xigo ubadka loo aayo ee ay kusii xigaan intaan ku joojiya waa tahay meherkii loo aayo ayaan leenahay ee uu guurka kheyr kale ku xigo dhammaalkan caasho waxa uu noogu yimid axmed maxamed xirsi axmed firdhiye iyo xaaskiisa zahro axmed sheekh iyo carruurtooda faadumo axmed sheekh iyo wiilkeeda saciid tahliil iyo carruurtiisa iyo cabdikariim axmed sheekh iyo xaaskiisa muno iyo canab axmed sheekh iyo saygeeda cabdi maxamed dirshe cabdiyare iyo maxamed diiriye faarax iyo xaaskiisa safiyo fedrikson iyo gabadhooda sumaya cabduqaadir axmed sheekh iyo xaaskiisa nasteexo sheekh muuse iyo carruurtooda bashiir axmed sheekh iyo carruurtiisa keef axmed sheekh iyo saygeeda saadiq faarax ducaale iyo carruurtooda faadumo cabdi saciid iyo qoyskeeda aamine axmed fidhiye iyo dhammaan qoyska reer axmed sheekh maxamed iyo carruurtooda iyo reer cabdi saciid sheekh cali iyo carruurtooda waxaana ay kala joogaan dadkaasi maraykanka u k canada sweden turkiga kenya uganda soomaaliya iyo meelo kale oo dunida waxayna taaniyad gaarsiinayaan ridwaan maxamed sheekh muumin iyo maryan cabdi saciid sheekh cali oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad keyr qabana uu eebo kala siiyey aamin ayaan leenahay heesta ugu horreysaan idiin soo qabanayno waa jacayl ma hilmaami karo waxaa wada qaadaya cabdiqaadir jubba iyo khadra daahir
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diin karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaan hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaan haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaag xaggeen talo kaga hagaaga haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga
hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris lanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris lanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hamada beenaay tidhi abbahu waxba mahagrabeen hamadan beenaay tidhi abbahu waxba mahagrabeen haddii xaalkii akaday maxay hibashadu tartaa hamadan beenaay tidhi abbahu waxba mahagrabeen hamadan beenaay tidhi abbahu waxba mahagrabeen haddii xaalkii akaday maxay hibashadu tartaa
waa tahay jacayl ma halmaami karo cabdulqaadir jubba iyo khatar daahir codadkooda intaas haddaan uga gudubno mar kale ayaan dhambaaladii dhinacooda u leexanaynaa waa tahaniyad meher baa la yidhi oo farxad leh waxaana dadka diraya ay kala yihiin jaamac maxamed xirsi iyo naasir cabdi xaaji nuur abti hawd buu ku magac dheer yahay iyo cabdiqani cabdulaahi cumar xaydi siciid maxamed gamaadiid ramadaan qorane xuseen boor baa la yidhi iyo saxafi maxamed axmed joker saxafi yuusuf axmed xodey maxamed sayid suudi iyo cabdifataax maxamed jaamac iyo cabdiraxmaan cabdulaahi baaruud xamse xaaji karaama iyo dhammaan barbaarta degmada gaashaama baa la yidhi oo iyagoo isku duuban waxay tahaniyad mehera oo farxadna ay ku dheehan tahay ay gaarsiinayaan hoodo maxamed nuur oo loo yaqaano hoodo garays iyo maxamed cabdulaahi sheekh maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa labaiyo tobankii bishan meey ee sanadka laba kun labaiyo labaatan waxaan leenahay bay yidhaahdeen caashaqa ku doogsada muxibadana ku diirsada isna daadahaysto noqda ul iyo diirkeed waa tahay ducada idinkaa dhameeyey intaasaan anaguna ugu ducaynaynaa waxaa noo baaqayaa garaad axmed belel maxamed iyo xaaskiisa marwo siciid warsame iyo carruurtooda iyo maamo dahabo belel iyo carruurteeda iyo salaad moxamed axmed salaad baadi faysal cabdulaahi maamo dahabo belel iyo carruurteeda iyo salaad moxamed axmed faysal cabdulaahi qoob iyo cabdiraxmaan keynaan moxamed xaashin cabdulaahi iimaan iyo axmed cabdiraxmaan qorane cali geedi dhaqane aamino xuseen iyo carruurteeda iyo cabdirasaaq maxamed oo loo yaqaano gees dheere iyo carruurtiisa waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan nimco cabdi kediye iyo mustaf cabdulaahi belel oo meherkoodu uu ka dhacay dalkaasi kenya ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin waxaan leenahay meerkaasi allah ka dhigo kii horseeda guur kheyr qaba heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanayna caasho waa hees qaraami ah khadiijo cabdulaahi dalays codkeedii
Mahalaham Sadoy.
dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka tahaniyadaha iyo aroosyada baa layidhi waa tahay aroos waca baa layidhi waxaana diraya dhambaalkan garaad axmed bedel maxamed iyo xaaskiisa siciido warsame iyo caruurtooda dahab bedel iyo caruurteeda faysal cabdulaahi xoob xaaskiisa iyo caruurtooda cabdiraxmaan kaynaan maxamed haashim cabdulaahi iimaan iyo axmed cabdiraxmaan qorane iyo cali geedi dhaqane iyo aamine xuseen iyo caruurteeda cabdirasaaq maxamed xaaskiisii iyo caruurtooda dhammaan asxaabtani baa layidhi waxaa iyagoo meelo kala duwan jooga ay tahaniyad aroos oo farxadla u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada baa layidhi waa tahay waa naciimo cabdi kadiye iyo mustafa cabdulaahi bedel oo meherkooda iyo arooskooda oo wada socda uu ka dhacay dalka kenya taariikhdu markay ahayd sideedii bishan aan ku jirnay meeyo sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa dhankiina arooskaasi allaha ka dhigaan leenahay ibraahinow midkii loo aayo waa meherkaasi iyo arooska wada socda midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkana waxau noogu yimid hooyo kaaho cabdi birkaan iyo xuseen cabdirasaaq sheekh iyo shukri cabdirasaaq sheekh nuux cabdirasaaq sheekh ibraahim cabdirasaaq sheekh maxamed cabdirasaaq sheekh iyo cabdulaahi cabdirasaaq sheekh cabdiraxiin cabdirasaaq sheekh faadumo cabdirasaaq sheekh iyo felis cabdirasaaq sheekh canab cabdirasaaq sheekh iyo zahre cabdirasaaq sheekh iyo kowsar cabdirasaaq sheekh tasmiin cabdirasaaq sheekh waxaana ay dhammaantood hambali gaarsiinayaan aabe cabdirasaaq sheekh xuseen iyo eedo xabiibo aadan geedi oo wiil ugu dhashay degmada xagar wiilkaasina waxaa loo bixiyey nasrudiin cabdirasaaq sheekh waxayna leeyihiin soo barbaar aamin ayaan anugula leenahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heesta falejo waxaa qaadaya cabdimaaxi muuye fariisane diyaarigii hablo ma fadhiistaye fajirkii foolka awaaye fiicane anoo kaata fikira fiyaroo maxuuf lee ku maraa fareejaan la baxaa filadii maniimimaad waa kuu fooriyaa fariisane diyaarigii hablo ma fadhiistaye fajirkii foolka awaaye fiicane anoo kaasa fikira fiyaroo maxuuf lee ku maraa fareejaan la baxaa filadii maniimimaad waa kuu fooriyaa nafakataxdhe kamaa fatuura feebarkaaba fiyadhe faraskaay nafaay bulaaleen naficiisa fuulimaaye nafakataxdhe kamaa fatuura feebarkaaba fiyadhe faraskaay nafaay bulaaleen naficiisa fuulimaaye faafakeesehena isdafiifiinsehena xadaa abuurahena waa isfiifiinsehena maraxley faceen qaroon waa ku faaysahay faafakeesehena isdafiifiinsehena xadaa abuurahena waa isfiifiinsehena maraxley faceen qaroon waa ku faaysahay fudeedka maxaa ku fala fadeexa ii fidnada sahada facebooke fagaara imaa foolka fool ila soo fadhiise futboolka fooltaan ku ahe fareejaan la baxaa filadii maniidimaad waa foortaan ku lahayn bareejaan la baxaa filadii manidhimaad waa kuma foorayaan ana fagada hadhee kamaa fatuura fee barakaaba fiyadhe faraskaay nafaay bulaalee naficiisa fuuli maaye ana fagada hadhee kamaa fatuura fee barakaaba fiyadhe faraskaay nafaay bulaalee naficiisa fuuli maaye faafaakeesahena isla fiifiidsahena maxadaan abuurahena waa isfiifiidsahena madaxley faceen karoon waa ku faarsahaye waa faafaakeesahena isla fiifiidsahena maxadaan abuurahena waa isfiifiidsahena dhambaal qurux badan waxauu naga soo gaaray cabdi siciid sheekh cali iyo caruurtiisa axmed maxamed xirsi axmed firri oo ku magac dheer yahay iyo xaaskiisa sahre axmed sheekh iyo caruurtooda faadimo axmed sheekh iyo wiilkeeda siciid tahliil iyo caruurtiisa la yiri iyo cabdikariim axmed sheekh iyo xaaskiisa muno canab axmed sheekh iyo caruurteeda cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo maxamed diiriye faarax iyo xaaskiisa iyo safiyo waa la yiri iyo gabadhooda baa la yiri sumaya iyo cabdulqaadir axmed sheekh iyo xaaskiisa nasteexo sheekh muuse iyo caruurtooda bashiir axmed sheekh iyo caruurtiisa kayf axmed sheekh iyo sheygeeda iyo saadaq faarax ducaale iyo caruurtooda iyo ugu dambeyntii baa la yiri faadimo cabdi siciid iyo qoyskeeda iyo aamine axmed firdhiye iyo dhammaan qoyska reer axmed sheekh maxamed iyo caruurtooda iyo reer cabdi siciid sheekh cali iyo caruurtooda dhammaan dadkaasoo kale jooga maraykanka britain canada sweden turkiga kenya uganda soomaaliya iyo meelo kale waxay taaniyad aroos gaarsiinayaan ridwaan maxamed sheekh muumin iyo maryan cabdulcasiis sheekh cali oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga sideeddii bishan aan ku jirnay may sanadka laba kun labaiyo labaatanka waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waara wabad khayr qabana rabbi uu ugu deeqo annaguna waxaanu leenahay aamiin dhabaalka naacaasho waxa uu naga soo gaaray aabe cabdirasaaq sheekh ismaaciil iyo hooyo xaliimo shariif xuseen shariif axmed iyo hooyo siciido qabiil iyo raxmo cabdirasaaq sheekh ismaaciil iyo raxiimo cabdirasaaq sheekh ismaaciil aanisa cabdirasaaq sheekh ismaaciil iyo maxamuud cabdirasaaq sheekh ismaaciil iyo rabic cabdirasaaq sheekh ismaaciil abwaan liibaan axmed khayr iyo abwaan cabdiraxmaan abshir maxamuud iyo waxay yidhahdeen cabdisalaan kajooje maxamed kajooje cabdulaahi sheekh xuseen maxamed maxamed bashiir iyo injineer maxamed cusmaan sheekh ibraahim injineer anas xasan saalim iyo ustaad cabdinaasir maxamuud cilmi iyo ustaad cabdulaahi shucayb bashaash iyo ustaad maxamed mahad iyo ugu dambaysta ustaad cabdikariim xasan cumar waxaana ay si wada jira tahniyad u gaarsiinayaan maxamed cabdirasaaq sheekh ismaaciil iyo sacadiyo cabdiweli xasan oo arooskoodu uu ka dhacay goldugub waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay filsankiyo quruxda oslo oslo imeeyo farxadiyo farxadiyo waa heestii foos waxaa qaadaya fanaanka cabdinuur daljir
lagu gardaashay farxad lagu lagu gardaashay filsankiyo quruxda oslo oslo imeeyo
heestaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idma waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
fadulkama xarooto fuday dumar uma dhalan fadulkama xarooto fuday dumar umay dhalan fadulkama xarooto fuday dumar uma dhalan